أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati النisaa waxaan ku dhex jirnay ahlu kitaabka gaar ahaan yahuudda ama gaalada dhammaantoodba aakhirada axwaasheeda si axwaashoodu siday noqonayso oo yowma-idin yawaddu aladiina kafaruu wacasawu rasuula low tusawaa bihim اlardu walaa yaktumuuna allaha xadiida ayaan soo marnay inay tamaninayaan oo ay jeclaysanayaan in dhulka lagu malaaso oo aynan aan la soo bixinin sidaa inay jeclaysanayaan kadib aayad axkaamta iyo ku saabsan tayamumka iyo ayaa la dhexgeliyey axwaashoodii adduunyada halkan looga hadlayaa marka aakhiradii garanay xaalkoodu sida uu yahay adduunyada marka ay joogaan xaalkoodu sida uu yahay bay aayaddan laga bilaabo ilaa iyo dhowr iyo toban aayadood hadda dhiman macnahaas ayay ka warramayaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin miyaadan ogaanin ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey dheef nasiibka oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday yashtaruuna xaal ay iibsanayaan addalaalata baadidii bilhudaa ay ku iibsanayaan wayuriiduuna xaal ay doonayaan oo ay dooranayaan an tadiluu inaad inaad dhuntaan assabiila cani sabiili jidka inaad ka dhuntaan ayay doonayaan oy rabaan wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan biacdaa'ikum idinka acdaa'diinna iyo cadowgiinna minkum idinka idinka ogaan badan wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan waliyan min jihati waliyin maamul xaggiis allah ku filan wakafaa billaahi allah ku filan nasiiran gargaar xaggiisna isagaa ku filan alle tilmaamaha marka adduunyada markay joogaan ay leeyihiin wuxuu alla ka tilmaamayaa iyagoo ilaahay cilmi siiyey ayay haddana cilmigii iyo ogaalkii ayagoo qabo ayay baadi iibsanayaan xaqii iyo hanuunkii bay iska dhiibayaan baadi bay soo gadanayaan dadkana inay dhumaan ayay rabaan marka iyaga camalkoodiina waa dhun waa dhunsan yahay dacwadooduna waa dacwo dhunsan iyagiina camalkoodu waa xumaaday dadkiina waxay ugu yeerayaan camal xun iyo dacwo xun oo dadku inay dhumaan ah alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii xaggooda uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey qeyb yacni dheef la siiyey nasiibka oo min alkitaabi kitaabka ka ahaaday yacni kitaabkana waxaa loo jeedaa towreed cilmi bayna ulahaayeen alladiinadana waxay ku dhacaysaa yahuuddii nebiga magaa madiine la joogtay oo iyaga markaa dad cilmi lena waa ku jiray oo kitaabka towreed iyo yaqaanaan kuwaa marka alla wuxuu leeyay miyaadan arkin waaba aragtaye la siiyey qeyb kitaabka ka mida cilmi loo siiyey yashtaruuna iyagoo haddana iibsanayo addalaalata baadidii marka yashtaruuna jumladan uutuuda waawdaas waawuljamaacaha in laga xaaleeyo alladiinada in laga xaaleeyo labada waa bannaan tahay kuwii miyaadan arkin yashtaruuna xaal ay iibsanayaan wey addalaalata baadidii bilhudaa ku iibsanayaan dayib haddaad doontana waxba ma qadaraysido waxaad dhihi kartaa yashtaruuna ay yatabicuuna ayaad dimnisiinaysaa tadmiin yashtaruuna ay yatabicuuna raacayaan addalaalata baadida raacayaan wax taqdiira uma baanid markaas wayuriiduuna oo haddana dooranayaan an tadiluu inaad dhuntaan idinka asabiila cani sabiili inaad ka dhuntaan alimaam abu jacfar adabari wuxuu yidhi aayaddan hore isagoo ka fasirayo wahada min allahi jala hanaa'uhu kan ilaahay xaggiisa wuxuu ka ahaaday taxdiirun digid minhu ilaahay xaggiisa digniin alla xaggiisa ka timid waay cibaadahu lmu'miniin addoommadiisa mu'miniinta uu u digayo muxuu uga digayaana an yastansixuu inay ka daacadnimo dalbaan ama ay tala ka dalbaan axadan qof oo min acdaa'i lislaami islaamka dadka cadowga ku ah ah fii shay-in shay inay yacnii naseexo kaga dalbaan ama ay tala ka weydiiyaan ayuu alla ka digayaa min amri diinihim ku saabsan diinkooda mu'miniinta diinkooda ow an yasmacuu shay-an min dacnihim fi lxaqi ama durista ay xaqa durayaan wax kamida inay dhegaystaan ayaa looga digayaa dadkan marka baadi wayuriiduuna an tadilu sabiil inaad dhuntaan bayba jecel yihiin qof marka inaad dhunto jecel adiga tala fiican ku siin maayo mana kuu naseexaynayo macnahaasaa ku jira wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan biacdaa'ikum idinka cadowgiina minkum idinkuu idinkaga ogaal badan yahay oo rabbi iyo idinka rabbi baa aqoonis badan cidda cadow idinku ah idinka marka ruuxii ciddii uu rabbi idinkugu sheego inay cadow idin yihiin u ogaada sidaas inay xaqiiqdu tahay ciddii alla uu weli idinkaga dhigana u ogaada inay weli idiin tahay walaa idinku leedahay nacam marka umuurahan cadaawada iyo walaha allah kala caddeeyey subxaanahu watacaala qur-aankiina dhexdiisa ayuu ku kala caddeeyey wallaahu allaa aclamu ku cilmi badan biacdaa'ikum idinka acdaa'diina minkum idinku idinkaga aqoon badan yahay baqawi marka wuxuu yidhi falaa tastansixuuhum fa inahum acdaa'ukum kuwaas la sheegaya marka hawe nasiixo iyo talaha ka dalbinina oo la taliyayaal ha ka dhiganina fa inahum acdaa'ukum maxaa yeele waa acdaa'diina wakafaa billaahi al mar haddii cadowtooyo la sheegay cadowgaagii dhib ayuu kuula joogaa dhibkaasi marka seed uga badbaadaysaa wakafaa billaahi wakafallaahu allah ku filan weliyan inuu idin maamulo hadaad taladiina ilaahay u dhiibataan idinku filan cadowtooyadaas iyo waxyaabahaas oo dhan dhib idiin keeni maysa markaas oo dhibkaasi allah idinka celinaayo idinkana markaa yacni diintiinana ma ka dhumaysaan wakafaa billaahi wakafallaahu allah ku filan nasiiran mid gargaaro oo hiiliyo xagga hiilintana allah ku filan qofkau allah u hiiliyey cid markaa ka adkaan kartaa ma jirto in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurukum min bacdih yaan soo marnay min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicih min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay qowmun baa ka mida qolo qolada oo yuxarifuuna bedelayaan alkalima kalaamka bedelayaan can mawaadicihi wejkiisii ka bedelayo wayaquuluuna dhahayaan samicnaa waan maqalnay qowlaka adiga warkaaga wacasaynaa waanan caasinay amraka amarkaaga wasmac maqal gayra musmacin ku la maqashiiyo wanaag gayrkiis xaal aad tahay wasmac maqal gayra musmacin ku la maqashiiyo xaal aadan ahayn macnaha oo wanaag iyo khayr mid la maqashiiyaba aadan noqonine waraacinaa ayay leeyihiin hadalkaas waraacinaa ayay odhanayaan oy dhahayaan layan bayna u dhahayaan liajli layin leexin darteed bay u dhahayaan bialsinatihim carabyadooda ay ku leexinayaan wa dacnan liajli dacnin duris darteed bay u dhahayaan fi ddiini ay durayaan diinka dhexdiisa walow haddii anahum iyagu qaaluu ay dhehi lahaayeen samicnaa waan maqalnay warkaaga wa adacnaa waanan adeecnay amarkaaga wasmac maqal wasmac yacnii maqal oo annagana maqal wandurnaa noo koro oo noo na sugo aan fahamna waxa aada leedahay noo tartiibi sidaa lakaana kaaga lakaana wuxuu ahaan lahaa daalika kaagaas warkaas yaa khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyagu u ahaan lahaa wa aqwama mid toosnaan badan buu u ahaan lahaa walaakin lacanahum llahu walaakin lagu noqoyey lacanahum llahu allaa lacnaday oo naxariistiisa ka fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda ay ku sugan yihiin darteed falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ilaa iimaanan iimaan unbay rumaynayaan iimaanka oo qaliilan aada u yar oo aan waxba u taraynin unbay rumaynayaan aayaddanna waxay ka warramaysaa si kaloo adduunyada markay joogaan dhaqan kale oo ay leeyihiin dhaqankaas ay leeyihiinna waxa uu yahay ilaahay kitaabkiisa inay beddelaan taxriif wax la yidhaaha ayb marka allah wuxuu leeyahay min aladiina kuwii haaduu yahuudoobe marka min aladiinadan waxaa lagu xidhiirin karaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiban ayb oo marka aladiinada ayaa waxaa loogaga dhigi karaa min aladiinada lagu xiri karaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii miyaadan arkin uutuu la siiyey nasiiban min alkitaabi laga siiyey min aladiina kuwiina ah hadduu yahuudoobay sidaas in la dhaho ama in la yidhaahdo waa sida kuufiyiinta ku socdaan saas basriyiintuna waxay aayaddan iyo markay culamadooda luqada ay ka hadlaayeen waxay dhaheen min aladiina waxaa jumlo cusub waaye waxaana laga dhigayaa qabar muqadam khabar muqadam mubtadaana lasoo qadarayaa macnuhuna sidan buu noqonayaa min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay qowmun baa ka mid ah qolo ama man ayaa ka mida in la dhaho sidaas ayaana moodaa inay fudud tahay min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay qowmun qolaa ka mid ah waa kuwii marka culimada u ahaa qoomka oo yuxarifuuna bedelayaan alkalima alkelim waa jamcu kalimatin waana kalaama loo jeeda kalaamkay bedelayaan can mawaadicihi meeshiisay ka bedelayaan taxriifku marka laba noocou noqdaa taxriif lafdi ah iyo mid macnawi ah mararka qaar waxay sameynayaan lafdigiibay meesha ka bixinayaan mararka qaar taxriif biziyaada waxbay ku darayaan oo waxay sameynayaan sidii aan soo marnay fabadela aladiina dalamuu qowla gayra aladii qiila lahum markii la yidhi waquluu xidatun nuun bay ku dareen xindatun bay dhaheen xindatun bay yidhaahdeen meeshii la rabay la yidhi war waxaad tidhaahdaan mas'alatunaa xidatun waxaa annaga aan rabnoon idin weydiisanayna in dembigana laga tirtiro waayo ma aynan dhihina nuun ziyaaday kusoo dareenoo waxay yidhaahdeen mas'alatunaa xindatun qamadii iyo bur ayaan rabnaa bay dhaheen marka xidatun iyo xindatunna labay kala tahay mar ziyaadadaasay kusoo darayaan mar marna aayaddii iyay meeshaba ka bixinayaan oo waxa markaa aan kitaabkoodii ka mid ahaynay ka dhigayaan ayib waxyaabo badanoo noocaasana dee qur-aankaaga aada u kashfiyey ayib mararka qaarna aayaddii oo ku taalla kitaabkooday macno kale iyo wax kale la aadayaanay ku fasirayaan macnihii saxda ahaa intay ka wareejiyaanay macno kale la aadayaan labada marka lama ogola ummaddaana de nabiga ilaahay wuxuu yihi latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac dadkii idinka horreeyaad ku dayanaysaan yahuud iyo nasaarada laga sheekeynayo taaka taako dhudhun dhudhun dadkaa marka waa looga dayday masaa-ishaano in badan marka waxaa weeyaan nusuustii alle ama aayad ha noqoto ama xadiid ha noqoto macaanidii nusuustay beddelayaan macnihii muraadkii alle iyo muraadkii rasuulka waxaan ahayn bay ku sheegayaan iyagoo dadka ku dhuminayaan ayb wayna fara badan tahay waxyaabahaas oo kale walidalika nuuniyada ibnulqayim iyo wuxuu ku yidhaahdaa laamu lyahu wuxuu yihi nuunu lyahuudi walaamu jahmin humaa fi lwaxyi cinda carshi الraxmani zaa'idatani markii uu yidhi jahm markuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi stawaa istowlaa ayuu yihi laamuu la imaaday saasaana laga wadaa buu yidhi istiilaa iyo qalaba yahuuddiina xidatuntii bay waxay dhaheen xindatun marka ibnulqayim wuxuu yidhi nuunkii yahuud ku dartay xidatun iyo laamkii jaham uu istawaada ka daba wado oo uu istowlaa dhahayo labaduba waxyiga alle zaa-iday ku yihiin nacam ka mid ma aha wax badanaa marka looga qaatay ama macaani hala bedelo ama yacni qur-aankii hadda laguma dhaco in laga tirtiro ama la bedelo laakiin macaanidiisaa si qaldan loo sheegaya aadayna u badan tahay qolo waxay ku fasiraysaa axkaamta iyo nusuusta aakhira ka sheekeynaysa waxaan jirin bay ka dhigayaan waxyaabo kaleana laga wadaabay dhahaan qolo kale marka la joogo tilmaamaha alle ayay yidhaahdaan waxaani sidan maaha wax kalea laga wadaa qolaba meel unbay marka ka badbedeleysaa intii ilaahay ka badbaadiyey sidaas ma ahani min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay qowmun ayaa ka mida yuxarifuuna bedelayaan alkalima kalaamkay bedelayaan can mawaadicihi meeshiisa ka bedelayaan ay can wujuuhihi ayb mararka qaar xataa iyadoo qoran oo ku qoran towreed ayay gacanta saarayaan xagga iyo xaggay ka akrinayaan meeshaanna waa ka tegayaan oo nabiga sal ll ly slam qisadii labadii zinaysatay markii loo keenay yahuudda ninkii yahuudiga naagtii yahuudiyadda ahayd ay zinaysteen ee la yidhi xukun nebigu marka wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa tajiduuna xadda zani fii kitaabikum qofka zinaystay idinka kitaabkiina muxuu qorayaa markaasay yidhaahdeen keena buu yidhi nebiga kitaabkii waa keeneen ibnu suuriya nin la dhihi jiray oo iyaga caalimkooda ahaabaa aayaddii akhriyey gacantuu saaray meesha rajmiga xaggaanna waa ka akhriyey xaggaanna waa ka akhriyey intii rajmigana waa ka tegey cabdullaahi ibnu salaam ayaa marka wuxuu yidhi gacanta ka qaad meeshaan dheh rasuul allow gacantii markii laga qaadayna aayaddii rajmigaa lagu arkay marka tii u qornaydna waa ka tegaayeen ee waxaan u qornaynna waa sheegaayeen ee waxa u qoranna macnahay ka bedelayeen mararka qaar intaasba marka waa khatar wayaquuluuna waxay dhahayaan samicnaa wacasaynaa samicnaa waan maqalnay qowlaka warkaaga wacasaynaa waan caasinay amraka amarkaaga wasmac maqal oo annagana dhegayso hayra musmacin mid la maqashiiyo xaal aadan ahayn yacni waa habaar allow aan lagu maqashiinin waxba aada dhaga beeshid yani khayr iyo wanaagba aadan maqlin marka wasmaca hayra musmacintan macno saxana waa ixtimaale macno qaldanna waa ixtimaaleysaa macnaha saxdaa waxay tahay saxaabaduna ay dhahayeen wasmacna maqal rasuul allow hayra musmacin mid wax xun la maqashiiyo xaal aadan ahayn mid wax xun la maqashiiyo xaal aadan ahayn iyagii marka maxay ka dhigeen hayra musmacin waxay noqon kartaa wax xun mid la maqashiiyo adoon ahayn iyo mid wax wanaag wanaag la maqashiiyo adoon ahayn marka iyagu midda dambey ujeedaan marka macnaha dambe waxaana laga qaadanaa meesha marka alfaada ama hadallada duuduubka ah ee ay dhici karto macno saxana inuu kasoo bixi karo macno qaldanna qof xun oo u jeedi karo iyaga meesha qaldanay ka aadayeen waana xun tahay taasna wasmac maqal hayra musmacin mid la maqashiiyo wanaag xaal aadan ahayne allow aadan maqlin wanaag aan lagu maqashiinin wax fiican waraacinaa ayay dhahayaan asxaabta marka raacinaa bay dhihi jireen raacinaana na ilaaliw rasuul allow naga warqab manaa waa macno saxa w iyaga marka waxay leeyihiin raacinaa raacinaa waxbay marka waa leexinayaan kelmaddii raacinaa marka la yidhaaha ama raacinaada waxay ujeedaan marka yacni min almuraacaatina waa noqon kartaa min alrucuunatina waa noqon kartaa rucuunaduna waa doqonnimada iyaga marka macnaha doqonnimaday marka sidaasay dhahayaan raacinaa nebiga intay u yimaadaan bay leeyihiin raacinaa marka raacinaana waxay ka wadaan doqon saxaabadii marka waxaa la yidhi raacinaada dhanba iska daayay mar hadday macno fiicanna ixtimaalaysa mid qaldanna ixtimaali karto iskaba daayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu ndurnaa wasmacuu suurat lbaqaraan kusoo marna naam waraacinaa ayay dhahayaan layan bayna u dhahayaan qalloocin ama leexin darteed bialsinatihim carabiyadooda ay ku leexinayaan wa dacnan durid darteed bay u dhahayaan fi diini ay durayaan ayb walow haddii anahum iyagu qaaluu ay dhihi lahaayeen samicnaa waan maqalnay qowlaka warkaaga wa adacnaa waan adeecnay amraka amarkaaga wasmac rasuul allowna maqal wandurnaa noo sugo ay intadirnaa noo sugo nafham canka aan warkaaga aada u dhuuxnoon u garanay noo tartiibi lakaana wuxuu ahaan lahaa daalika kaagaas warkaas dambe la sheegay khayran mid u khayr badan lahum iyaga u khayr badan buu ahaaday wa aqwama u toosnaan badan ay lahum iyaga u toosnaan badan walaakin lagu noqoyey lacanahum ullahu allaa lacnaday bikufrihim bisababi kufrihim ayuu u lacnaday falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan iimaan bay rumaynayaan iimaanka oo qaliilan aada u yar nabi muusaan rumaysannahay kitaabaan rumaysanahayda ay dhahayaan waa iimaan yar oo aan badbaadinaynin iyaga qaliilan marka waa sifo mawsuufkii ka xadfan yahay mawsuufka lasoo qadarayana waa iimaanan ilaa iimaanan qaliilan marka aayadahan iyo midaas baqara iyo waxaa laga qaadanaa ereyga maldahan ama ereyga macno fiicanna suuragal ku ah macno qalloocanna ka imaan karo qofku inuu iskaga tagaa fiican oo uu isticmaalo erey aan waxba ka imaaneynin laguna soo gemban karin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa bali raacinaadaba iska daaya iyaga niyadooda lama fiirinin leanna niyadoodu maaha inay nebiga caayaan asxaabta markay raacinaa dhahayaan macno fiican ay ka wadaan laakiin maadaama dad kale ay si kale wax uga dhigi karaan iska dhaafaa leeyihi undurnaa iyo isticmaala meeshaas marka culimada waxay ka qaateen gaalada inaan la shabihin oo aan xataa warka lagu shabihin inaan hadalka xataa lagu shabihin haddii hadalku da dabcan hadalka daruuriga ah ama baahida qofka u hayso hadday isku mid laga noqdo kaa laga hadli maayo waxa laga hadlayaa waxay tahay wax iyaga u gaar ah iyo wax iyaga ay markaas ay u muuqanayo inay iyagu isku sarraysiinayaan iyo wax shar iyo qalad xambaarsan xambaari kara iyo waxyaabahaas oo dhan ka leexa walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray waxaa iyaakum warataanata alcajam waxaan idinkaga digayaa buu dhihi jiray warka cajamta yani luqada dhaqanay wadataa maahan iyada iskeed in loo diidaayo oo zayd ibnu thaabitba fartii yahuudda iyo luqadii yahuudda iyo waa bartay ma la diidana oo xaaraan hadda dhinacaas kama aha laakiin macnaha uu cumar u diidayaa waxay tahay luqadu waxay wadataa dhaqan qofka luqadaas iskale dhaqankiisay wadataa marka haddii luqada la baranayo laasim dhaqankiina wax unbuu qofka ka fahmaa qofkan hadda hadduu ingiriis baranayo ama uu faransiis baranayo laabudda un marka faransiiskii iyo dhaqankoodii iyo dadkoodii iyo meelahoodii iyo waa un looga waa in looga hadlaa un qofkii markaa luqadii faransiiska barto dhaqankoodii waxbuu ka ka yaqaanaa dadkan baranaya dhammaantoodna maahan dad diintoodu aqoon fiican u leh dad yacnii wax fahmayo uma badna haddii dadkao dhan ku yaaca la dhaho barta ee in badanoo kamida luqadaas waxay u sahlaysaa dhaqan xumo qaar kalena laa shaka inay wanaag ku keeni karaan waxaasoo kale marka intii wanaag ku keeni kartaa inay barato waa fiican tahay ama dariiq uu u yahay laakiin inaan iyada marka cizo iyo sharaf iyo aan loo dareemin oo aan luqadii qur-aanka oo carabiga ahayd oo dhaqankii fiicnayd wadatay in hoos inta loo dhigo qofka uu tacasus ku tacasuso ama uu isku sharaf oo isku qaadqaado luqadaas ma fiicna luqooyinkaas gaalada ayb dantaada ka gudo wixii dantaada dhaafsiisanna ha buunbuuninin aada ha u buunbuuninin luqadaana ha buunbuunis kaaga baahan ayb haddaad dantaadii ka qabsato intaa ha kugu ekaato dad waxaa arkaysaa ummad wuxuu la hadlayaa soomaali ah luqad ingiriis uu ku hadlayaa maanta toban erey markuu sheego waxaa laga yaabaa lix erey inay tahay maba fahmayaan dadkii intaa marka wuxuu iska dhigayaa xoogaa inuu isagu ilbax yahay dadkaanina wuxuu ku tuhmayaa marka inay badwiyiin inay yihiin uu rabaa inuu muujiyo luqad ilbax laguma noqdo badowna laguma noqdo ilbaxnimadu umuur kale way ayb walow falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ilaa iimaanan iimaan unbay rumaynayaan qaliilan aada u yar yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazlnaa musadiqa lima macakum min qabli an natmisa wujuuha yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyayo aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya nazalnaa aan soo daadej aan soo daadejinay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii macakum idinka maciina ahaaday u rumaynayo min qabli an natmisa inta aanan tirtirin wujuuhan wajiyaalo fanarudda aan celinno haa wajiyaalkaas calaa adbaarihaa gadaasheeda aan u celinno qadaadkeeda ow amase nalcanahum min qabli an nalcanahum inta aanan lacnadin kamaa sidii lacannaa aan u lacnadnay asxaaba asabti sabtiga kuwii ku xadgudbay wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaday mafcuulan mid la falo oo la sameeyo iyagii baa marka weli laga hadlayaayo xaal xaalkoodii markuu alla kasoo hadlay ayuu allah wuxuu leeyahay war intaad adduunyada joogtaan ciqaabku idinku imaanin rabbi yacni wuxuu soo dejiyey qur-aanka rumeeya risaalada nebiyullaahi moxamedna rumeeya waa ogtihiin yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyayow aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya nazalnaa aan soo daadejinnay waa qur-aanka waxaan soo dejinnay rumeeya waa qur-aankan musadiqan isagoo u rumaynayo limaa kii macakum idinka maciina ahaaday kitaabka aada haysaan ood leedihiin waa kitaabkeenna towreedna u rumaynayo ayb marka nabiga sal lla l slam cabdullahi bnu suuriya iyo kacbu bnu lashraf iyo ayuu la hadlay markaasuu yihi yaa macshara alyahuud itaqu llaha waaslimuu yahuuday ilaahay ka cabsada islaama fawallaahi inakum lataclamuuna waad garanaysaan ana aladii ji'tukum bihi laxaqun waxaan idinla imid xaq inuu yahay waa ogtihiin qaaluu waxay yidhaahdeen maa nacrifu dalika waxaa ma garanayna annaga wa asaruu cala alkufri gaalnimadoodii bay ku daa'im noqdeen aayaddaanaa soo degtay marka bukhaari sidaasuu wariyey fii manaaqib alansaar ayuu ku wariyey marka aayaddan marka sababu nusuulku taas waa iyagaa yidhaahdeen ma naqaano waxaan inay yaqaanaan waa la tilmaamayaa marka min qabli rumeeya marka kitaabka aan soo dejinnay min qabli an nadmisa inta aanan tirtirin damsigu marka waxaa weeyaan aلطmsu huwa alcufuwu wاdduhuuru raadka markii meel inta la qaado haddana la baabi'iyo u baaba ama u tirtirmo ayaa damsigu waa tirtirnaanta ayb aلطamsu huwa alcufuwu wاdduhuuru ayb oo waxaa la yidhaahdaa tumisat aclaamu طariiq jidka calaamadihiisii iyo raadkiisii waa la tirtiray ayaa la leeyahay ayb min qabli an natmisa inta aanan tirtirin wujuuhan wajiyaalo wejiyada marka see loo tirtirayaa dhowr tafsiiraa ku jirto laba tafsiir baana ugu waa ugu muhiimsanoo mid wuxuu leeyahay tirtiriddu waxay tahay indhaha in laga rido bis wejigoodii waa qabayaan laakiin indhala-aana la dhigayaa min qabli an natmisa wujuuhan ay an nucmiya wujuuhan wejiyaalo inta aanan indha tirin marka wejigiina waxaa looga cabiray indhuhu wejigay ku yaalaan indhahana loo jeedaa markaasna ayb macno labaadna waxay tahay min qabli an natmisa wujuuhan wejiyaalo inta aanan tirtirin oo malaasin ibnu cabaasaa laga wariyey inta aanan wejiyaalo ka dhigin ka khufil baciir ratiga cagtiisaoo kale inta aanan ka dhigin marka ratiga cagtiisa waa malaasan tahay wejiyaalo marka inta aanan malaasin wa indhihii iyana xaggee laga yeelaa marka gadaal qadaadkii baa marka wejigii la geynaa nacam intana waa laga malaasayaa sidaas inta aynan idinku samaynin oysan idinku dhicin ilaahay rumeeya ee kitaab qur-aanka rumeeya min qabli an natmisa inta aanan tirtirin wujuuhan wajiyaalo fanaruddahaa aanan u celinin calaa adbaarihaa gadaasheeda fanarudda aan u celinahaa iyaga wajiyaalkaasi calaa adbaarihaa gadaasheeda qadaadkeeda marka aan u celino ow amase nalcanahum min qabli an nalcanahum inta aanan lacnadin naxariista idinka fo aan ka fogeynin wejiyaalkaa dadka leh kamaa sidii lacannaa aan u lacnadnay asxaaba sabti sabtiga dadkiisa kuwii sabtiga ku xadgudbay waa la lacnaday maxaa laga dhigay daanyeera laga dhigay ee doofaaro suuratu lbaqaraan ku marnay walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi الsabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin tan sidaas aana idinka dhigin waxaa la wariyey cabdullaahi bnu salaam aayaddan marku maqlay nebigu markuu yimid nebigu u yimid sal lla l slam inta uunan gurigiisa aadin ayuu nebiga soo aaday wayaduhu calaa wajhihi gacantana wejigiisay saarnayd gacantiisuna iyadoy wejigu saaran tahay gacantiisiibuu wejiga ku hayaa nebigu usoo degdega waa islama waa islaamay wa qaala yaa rasuula allah buu yihi maa kuntu araa an asila ilayka xataa yataxawala wajhii fii qafaaya ma u malaynaynin inaan kusoo gaarayo ilaa wejigaygu oo qadaadkayga tago wakadalika kacbulaxbaarna markuu aayaddan maqlay waqtigii cumar ayuu maqlay aayaddan sidaasoo kale waa soo orday cumar buu u yimid markaasuu yidhi yaa rabbi aamantu yaa rabbi aslamtu makhaafata an yusiibahu waciidu hadihi alaaya isagoo ka baqaya aayaddan waciidkeeda inuu asiibo qofku haddii uu waxyaqaano waxa weeyaan haddaan ilaahay dhuminaynin da nin aan waxba aqoonin la mid ma aha ayb oo kan hadda marka waa dadka labadan hadda cabdullahi bnu salaam iyo kacbulaxbaar cabsiya waa baqayaan leanna xaqnimada qur-aankana waa ogyihiin kutubtoodiina waxbay ka yaqaaneen marka waa soo degdegayaan kii alle uu ugu talagalay towfiiq la-aanna hadda waa ka dhumayaa towfiiqda ayb halkan marka baqawi wuxuu leeyahay fain qiila haddii la yidhaha qad awcadahum bidamsi kuwaan la geray kuwa ayaa loogu goodiyey sidaan mana rumaynin sidaanna kuma dhicin ka waran fain qiila qad awcadahum bidamsi in lam yu'minuu huma lam yu'minuu walam yufcal bihim dalika mana lagu samaynin qaar baan rumaynin oon alla rumaynin haddana laguma samaynin damsigaas maxay noqonay qiila waxaa la dhahayaa lagu jawaabayaa hada alwaciidu baaqin waciidkan waa baaqi weli wayakuunu damsun wamaskun fi lyahuudi qabla qiyaami saaca yahuuddana waxaa laga heli doonaa ku dhici doona damsi wejiga in laga malaaso iyo in la bedelo oo maski lagu sameeyo qiyaamaha saacaddeeda intaynan dhicin wa qiila waxaa kaloo la yidhi kaana hada waciidan bishardin arrintaani waxay ahayd goodi laakiin shardi buu ku xirnaa falamaa aslama cabdullaahi wa asxaabuhu dad iyaga ka mida markay soo islaameen rufica dalika can ilbaaqiin inta kale waa laga dhaafay laguma sameynin hadday laakiin kulligood wada aynan rumayn lahayn kulligood saasaa lagu sameyn lahaa culamo kale saasay ku jawaabtay qaar kale waxay yidhaahdeen waqiila araada bihi lqiyaama qiyaamahaba loo jeedaa mujaahid isaga wuxuu yidhi min qabli an nadmisa wujuuhan damsi oo oo xisi ah lagama wadee waa damsi macnawi ah waana maa waa waa maxayna ay natrukuhum fi dalaalati baadidaan uga tegaynaa ee ninkii baadi qabo oo baadiyeysan wejigiisu waxba ma arkaayo fa inaha laa tacmal absaaru walakin tacmal quluubu latii fi suduur ayb fayakuunu lmuraadu wuxuu noqonayaa damsa wajhi lqalbi qalbigaa laga daboola waay macnaha ayb markaa saa darteed marka araggoodii iyo basaa'irtoodii waxba ma arkayaan waraddu can basaa'ir اlhudaa wuxuu noqonayaa marka muraadku waradda can basaa'ir اlhudaa hanuunka basaa'irtiisiina in loo celiyo calaa adbaariha gadaashooda in loo celiyo fi lkufri iyo wاdalaalati adu macaanidaas ayuu tilmaamay siday ahaataba marka jawaabahan marka waa anfacayaan aw nalcanahum min qabli an nalcanahum intaanan lacnadin kamaa lacanaa sidaan u lacnadnay asxaaba sabti sabtiga asxaabtiisa wa kaana amrullahi ilaahay amarkiisa wuxuu ahaadayna mafcuulan kula falayo amarka hadda halkan waxaa loo jeedaa awaamirta alle waxaan ujeedaa umuur amarku waxaa weeyaan ka laga jamciyo umuur yani umuurta alle waa mid la sameynayo waay macnuhu umuurtaasna marka waxaa loo jeedaa wixii alla qadaray ibnu jariir wuxuu yidhi wa kaana jamiicu maa amara allahu wuxuu ahaaday waxa alla amray dhammaan an yakuuna inay ahaadaan kaa-inan wax ahaanayo makhluuqan la abuurayo mawjuudan la helayo wax allaale wixii alla inay dhacaan ou doonay laabudda waa dhacaya waan la helaya wax celin karaan macnuhu marka sidaas waay amarka marka qadarka allaa loo jeeda hadda ayb waa marka ka laga jamciyo umuur ayb awaamirta ka laga jamciyaa ma aha in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad iftaraa isma cadiima in allaha alle laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo wayakfiru waa dhaafayaa maa wixii duuna dalika kaagaa kasoo haray liman ayuu u dhaafayaa yashaa-u uu doonayo waman qofkii yushrik wadaajiyo billaahi alla la wadaajiyo cibaadadiisa cid kale faqad iftaraa faqad xaqiiqahe iftaraa wou abuurtay ihman dembi bou abuurtay dembiga oo cadiiman weynin badan ayuu samaystay oo abuurtay maadaama yahuudiya shanigooda lagu jiray aayaddani macno weyn bay tilmaamaysaa yahuudda iyaga laftoodu inay shirki ku jireen mararka qaar mushrikiinta iyo ahlu kitaabka waa la kala duwaa marka axkaamta iyo baababkaa la joogo oo waxaa la leeyahay marka mushrik ahlu kitaab mararka qaarna waxaa weeyaan ahlu kitaabkii iyo iyo yahuudi iyo ahlu kitaabkii iyo mushrikiintii wathaniyiinta asnaamta caabudo inta laysku soo daro ayaa kulligood kufaaraa la dhahayaa ama mushrikiin baa la leeyahay aayaddan marka waxay ka mid tahay aayadaha tusayo ee nimankan laftooda inay yahuuddu mushrikiin inay ahaayeen oo ilaahay cibaadadiisa cid kale ay la wadaajinayeen dabcan mar haddii kufri ay la imaadeen ayb in allaha alle laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka bihi in isaga lala wadaajiyo keyrkiisa wax loogu daro waxaa marka lala wadaajinayo keyrkiis maxay noqonayaan wixii isaga keliya ou lahaa oo isaga muxuu lahaana cibaadadu xaq u lahaa cibaadadaas in alle lala wadaajiyaa cid kale amase mulkiga rubuubiyada isaga keliya iska leh haddaad rubuubiyadii cid kale u meerisid oo aad tiraahdid koonkan dad baa iskaga tasarufo oo koonkani wuxuu leeyahay dad ku tasarufo oo allana aan idin uga baahnayn haddaad joogto rubuubiyadii baad alle ugu shirki fashay cibaado wax ana haddaad ilaahay keyrkii siisana cibaadadii baad rabbi ugu shirki fashay asmaada iyo tilmaamaha alla leeyahay haddaad cid kale siisana oo masalan ilaahay waa caliim caalimulgheybi wa shahaada way haddaad tiraa cid kaloo qeybka iyo wax kasta ogaa jirto iyadana tilmaan alla lahaa baad cid kale wax ka siisay waa in marka waxaasoo dhan layska ilaaliyo rubuubiyada iyo uluuhiyada iyo magacyada alle iyo tilmaamaha alla leeyahay inaan cid kale lala wadaajinin ayb waana dembi aad u weyn weeyaan sida aayaddu ay tilmaamaysa alla marka ma dhaafo an yushraka bihi in lala wadaajiyo isaga wixii ou lahaa cid kale lala wadaajiyo ma dhaafo marka ma waxaa laga wadaa haddii laga towbad keena ilaahay ma dhaafaya maa laga wadaa maya waa haddii aan laga towbad keenin oo qofkii gaalnimo ou ku dhinto ilaahay ma dhaafayo dunuubta kale hadduu doono waa dhaafayaa cidduu doono u dhaafaya laakiin towbadu markay timaado dembi aan towbadu aynan gaaraynin ma jirto qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican aayaddaa marka waxay ka hadlaysaa towbada ninkii towbad keena dembi kasta alla waa ka dhaafaya uu ka towbad keenay waa kaa aayaddanina waxay ka warramaysaa wixii aan laga towbad keenin shirkigu maqfiro iyo dembi dhaaf ma haleelayo mana gaarayo inta kale laakiin rajow qabaa qofku marka in ilaahay aan loo shariig yeelin towxiidkana aada loo qabsado qofkuna uu ku dhinto nebiga marka dunuubta waaweyn la su-aalay oo ayu denbi acdam markii la yidhi wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka inaad ilaahay fac u samayso waxaad ilaahay la maslinaysa inaad u samayso isagoo adiga ku abuuray waa ceeb weyn marka nacam isagoo ku abuuray oo abuuristaada cid kale aynan lahayn haddii aad cid aan ku abuurin iyo alla isla sinta allihii ku abuuray dulmina waa ku dhacday wax markaa adiga aan lagugu dembi dhaafinna waa gashay waa ku jirtaa ayb ninkii marka ilaahay towxiidka uu fahamsiiyo islaamnimada waafajiyana inuu ilaahay ku ma mahadiyaa way allana weydiistaa inuu sidaas ku dilo allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik inuu aada u badiyo waayo isu cabsado halkan marka imaam albaqawi xadiidkii jaabirow keenay fii saxiix muslim ku sugnaa nabigaa la weydiiyey mal muujibataani yaa rasuula allah labada wax waajibisaa maxay tahay rasuul allow oo qofka waxa naar u waajibiyo ama janno u waajibiyo markaasuu yidhi man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna waman maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar xaqiiqdu marka saas ninkii dhinto isagoo shirki ku jiro naarow galay ninkii dhinto isagoon ilaahay waxba la wadaajinaynin jannow galay ayb marka ayadda macnahaasaa ku jira marka qofku waa inuu fahmaa shirkiga iyo towxiidka towxiidkuna waxaa weeyaan min waxada yuwaxidu towxiidan way keliyeelid way allow keli yeelaya muxuu ku keli yeelayaana fi اlrububiyati wاluluhiyati wa fii asmaa'ihi wasifaatihi ayuu ku keli yeelayaa cid kale la garab dhigi maayo shirkina maxaa la yidhaha ama al-ishraak waa wadaajin taswiyatu gayr اllahi tacaala billah ilaahay heyrkii in lala simo alla heyrkii iyo alla in la simo suuratu lancaam waxay ku bilaabatay alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waاlarda wajacala اظulumaati waاnnuura huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun gaaladu rabbigood bay heyrkiis la simayaan ayb la simidan lafteeda culimmada waa ka hadleenoo gaaladuma waxay ilaahay kula simi jireen asnaamtooda xagga yacnii abuurista iyo risq arsuqidda iyo waxyaabaha miyay kula simi jireenna maya oo arsuqidda iyo maamulka iyo abuurista iyo kulli allay u gooni yeeli jireen shayga ay alle iyo qeyrkiis iskula simi jireen waa cibaadada waan in la fahmo meeshaas nacam oo gaaladii mushrikiintii carabta marka la yidhaahdo marka la yidhaahdo yaa idin abuuray dhulka cirka yaa abuuray koonka yaa maamulay allah bay dhahay qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi am man yamliku asamca walabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun marka ilaahay bay keyrkiis la simaayeen maahan abuurista iyo iyo risqidda iyo maamulka koonka iyo ma aha taas laata iyo cuzaa wax abuuray weligood lagama maqlin weligood maynan dhihin laata iyo cuzaa annagana abuureen maynan dhihin laakiin marka ay cibaadada joogto waay nebigu markuu ku yidhi kelmad ii dhaha markaasay yidhahdeen tobanna waa kuu dhahaynaa markaasuu yidhi laa ilaha illa allahu ii dhaha markaasay yidhahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab markay talbiyeysanayeen waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk waa gaaladii mushrikiintii markay xajinayaan labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak hal un baan kula wadaajinaynaa halkaasna adaa iska leh isaga waxba ma haysto tamlikuhu adaa milkiyay oo gacanta ku hayo wamaa malaka isaguna waxba ma milkinin way qirsanaayeen marka aalihadoodu inaynan gacanta waxba ugu jirin laakiin waa caabudeynaa bay leeyihiin maxay u caabudi jireen allay noo dhoweynayaanay dhahayaan maa nacbuduuhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa ma caabudayno ilaa allay nagu sii xirayaan waa shirkun fi lwasaa'id marka cibaadadii in waasidayo wax loo sameeyo ilaahay ku gaarto waasida uma baahnid toos baad ilaahay u gaaraysaa waxaan u jeedaa toos baad ilaahay u gaaraysaa macnuhu wuxuu yahay cibaadada waay toosaa u caabudi kartaa laakiin adiga cilmigaaga toos ilaahay uguma gaari kartid oo nebiga inaad gaa marto way isagaa kuu sheegaya sida ilaahay loo caabudo nacam meeshaa marka dad badan baan fahamsanayn ama aynan ka dhaadhacsanayn marka masaladaasna markaa aaday muhiim u tahay in lagu baraarugsanaado ayb waana aslul usuul weeyaan qofka hadday ka wareertana wax uu fara ku haya ma leh mushkila mushkilada jirtaa waxaa ka mid a qof dhan inuu markaa yacni kala garanaynin alle iyo makhluuqii wax kamida makhluuqiisii wax kamida inuu kala garan waayo aaday khatar u tahay oo qaarkood ay yidhaahdaan yacni ilaahay idinkiis maba u baahnaba yacni awliyadoo kale ilaahay idinkiis uma baahna oo waxay doonaan ay samayn karaan biidnihi mayna ku samayn karaan laa biidni illaahi waxaas marka kufrika weyn miyaa jiran in allaha alla laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka bihi in isaga lala wadaajiyo cibaadada keyrkii wax loogu daro wayakfiru waa dhaafayaa maa waxa duuna dalika kaagaas aan ahayn oo kasoo haray shirkiga kasoo haray liman buu u dhaafayaa yashaa-u ay yashaa-uhu ou doonayo ayb taas marka waa taxta almashii'a dunuubta waxa kale wixii shirki ka soo haray waman yushrik waman qofkii yushrik billaahi alla alla wadaajiyo oo wixii uu lahaa cid kale wax ka siiyo faqad xaqiiqehe iftaraa wou abuurtay isman dembiba u abuurtay dembiga oo cadiiman weynin badan dembi aada u weynin badan ayuu qofkaasi samaystay waa been shirkigu baatil weeyaan xaq kuma taagna alam tara ilى اladiina yuzakuuna anfusahm bal illaahu yuzakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiila wax kale dhaqan kale haddana halkan alla nooga tilmaamayaa yahuuddu ay lahaayeen dhaqankaasna wuxuu yahay intay wax qasaan oo ay wixii alla hadda tilmaamay ay ku sifoobeen ayay haddana is-ammaanayaan oo annaga dadkii allah nahay dhahayaan oo waxay leeyihiin naxnu abnaa'u اllahi wa axibaa'uhu ayb dadkii alla jeclaay ayaan anagu nahayay dhahayaan xumaan iyo marka maxay isku dareen iyo is-ammaaniday isku dareen tilmaan xun waa iyadana alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin ila aladiina kuwii yusakuuna ammaanayeen anfusahum nafahooda ammaanayeen bal ee allaahu allaa yusakii dahiro man qof buu dahiraa yashaa-u uu doonayo walaa yudlamuuna la dulmin maayo fatiilan liilan miqdaara fatiilin liilan wax la egna la dulmin maayo meeshaan marka waxaa ku jirta dhowr tafsiir yaa loo jeedaa alladiinadan yaa waaye waxaa loo badan yahay yahuud yahuuddu hadday marka yihiin ammaantan ay is ammaanayaanna say isu ammaaneenna tafsiirka ugu xooga badan waxa uu yahay in la yidhaahdo ammaantu waxay tahay midda suuratulmaa-ida alla ku sheegay naxnu abnaa'u llahi wa axibbaa'uhu qataada iyo xasanulbasri ayaana sidaa ku macneeyey ayb ahlucilmiga qaar kale waxay yidhaahdeen waa taskiyatuhum ammaanidda bacduhum ou ammaanaya bacdan qaarka kale iyagaa isu camirayan qaarba qaarka kale ay ammaanayaan been bayna ku ammaanayaan iyo waxaysan ahayn macnana marka kaas waay macaani kalena marka way jirtaayo waxaa la yidhi qaarkood baa waxay yidhaahdeen annaga wiilasheennaa noo shafeecayo iyagaana dunuubtaya naga dahiraya aakhira markaan tagno laakiin aduu labadaas tafsi tafsiirkaas hore yaa ugu xoog badan meeshaan marka qurdubi wuxuu ka baxdiyey ammaanta ee aayad suuratu najmi alla waa ka dhahaya falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa nafsadiina ha ammaaninina allaa og ciddii alla ka yacni kuwa alla ka cabsanaya allaa yaqaan qofku marka ammaantu dhowr si waayo mar qofka asaa is ammaanayo ma fiicna taas qofka inuu isaga is ammaano ma wanaagsana waa midaan alla uu leeyahay falaa tusakuu anfusakum mid kalena waxay tahay waa la ammaanayaa heyrkiis baa ammaanaya heyrkaas ammaanta inuu ku talax taga ma aha haddii uu uga cabsanayo ammaanta inuu ku hallaabo ama ku fasaadana inuu ammaano maaha leanna nabiga sal lla l slam nin baa nin buu wuxuu ku yidhi intuu ammaanay qof kale aad u ammaanay buu wuxuu ku yidhi qatacta cunuqa saaxibika saaxibkaa luquntaad ka jartay ha yeelin sidaas leanna ninkii qof la gowracay oo kale u noqonayaayo waa isdhigana ada ammaantaadaana sabab u noqotay iyada marka ka badbadiskaasna ma aha ayb haddii marka ay tahay in qofkan waxaad ka og tahay inaad sheegto ammaantii aad u baahato oy baahi keentana rasuulka qaab qofka loo ammaanu sheegay qofku hadday qasab ku tahay in kaana maadixan laa maxaalata hadduu mid wax ammaanaya yahay shaki la-aan sidou dhahayaana axsibuhu kadalika sidaasaan u malaynayaa aniga ninkani inuu yahay walaa uzakii cala allahi axadan wallahu xasiibuhu allaana midka xisaabaya ah walaa uzakii cala allahi axadan ilaahayna cid u ammaani maayo aniga saa iga yaqaano qofkaan sidaa haddii marka ay daruuri noqoto in qof la ammaanana saasaa la dhahayaa rasuulka sal lla ly slam wuxuu yidhi idaa ra'aytum lmaddaaxiina haddaad aragtaan dadka wax faalfaalleeyo ammaano faxtuu calaa wujuuhihim turaab wejiga ciid uga shuba xadiidkaasna macaani fara badan buu leeyahay ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay muhiimku un waxay tahay ammaanta badan inaysan fiicnayn mid kalena waxay tahay qofkii in lagu talax taga ammaantiisa ma la ogola taas sideeda leanna nabiyullaahi moxamed salawaat ullaahi wasalaamuhu caleyh cid ka qiimo badan aynan jirin ayaa wuxuu yidhi aniga ammaanta yaan layga badinin qof kale maxaa u malaysaa marka oo xadiid bukhaari ku sugan kitaabu lambiyaa oo kusoo saaray min xadiidi cumar nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi laa tudruunii kamaa adrat innasaara bna maryam aniga ha igu xadgudbinina ammaantayda sida nasaaradu ay ugu xadgudbeen ciisoo kale inamaa ana cabdun addoon baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu intaas dhaha addoonnimona ha iga kor marinina rasuulnimona ha iga hoos marinina labadaas wasfi igu tilmaama ayb xadgudub marka lama rabo qofku inuu iska yiraahdo un wax kasto nebiga waa la ysaga ammaani karaa wax kastood ku sheegtaa dhib ma leh ee waxa aad ku sheegaysaa wixii ilaahay lahaa hadday noqdaan ka warran sow dhib ma laha isagoo noolowba nebigu diiday ammaantaas oo kale gabar baa nadar waxay ku gashay haddii nebiga ilaahay soo same celiyo inay ammaanto korkiisa ay wax ka tiriso ammaan ah nebigu marka wuxuu yidhi nadarkaaga oofi hadday sidaas tahay warkii ay tiri marka waxaa ku jirtay wafiina nabiyun yaclamu maa fii qadi annaga waxaan nagu dhex jira nebi berri waxa dhacaayo og markaasuu nebiga ka celiyay quulii maa kunti taquuliin waxaad awal dhehaysay dheh kan dhaaf buu yidhi fa inahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxaa dhacaya allah unbaa og bis hortiisaa marka nebiga inta la ammaanayaa lagu xadgudbay waana iska celiyey marka dadka dhahayo si kastood nebiga u faallaysa maba ku xadgudbi kartidba suuragalba ma aha ee hortiisiibaba ka suuragalaya nebigiina uu celiyey ou radiyey arrintaas marka qofkii nebiga ammaanayo in nebiga la ammaano lama diidayo intii alle ku ammaanay ku ammaan wixii laayiq u ah ku ammaan laakiin wax ka badan oo isaga markaa alle aada wax ugu dhibayso ma la ogola nacam marka mabaaxiftaas buu qurdubi tafsiirkiisa ku keenay meeshaan aayaddan alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwa yusakuuna ammaanayaan anfusahum nafahooda xataa magacyada nebigu waa bedeli jiray hadday taskiye ka muuqato barra ayaa la dhihi jiray zaynab nebiga xaaskiisa barra ayaa la dhihi jiray markaasu wuxuu yihi ilaahay baa yaqaan wixii baari ah markaasuu zaynab u bixiyey asmaada marka ammaanta badan ay ka muuqato sidaasuu yeeli jiray walidalika alimaamu alqurdubi wuxuu yihi masar waxaan ku aragnay uu yihi dad aada isu ammaanayo oo alqaab iyo isku bixinayo haddana wuxuu yidhi alqaabtaas xaqiiqadeedaba aan haynin oo marka wuxuu ku sheegay naasiruddiin iyo muxyiddiin iyo shihaabudiin iyo waxyaabahaasoo la baxayaa wuxuu diin u ahayo badanna male marka wuxuu leeyahay waxyaabahaas waa diidayaa marka kolley culimada shihaabudiin muxyidiin iyo ay laqabyadoodu ay tahay dadun baa ku magacaabay ayaga iskuma magacaabin isma faaninayaan iyaga nacam ayb alam tara ila aladiina kuwii miyaadan arkin yusakuuna ammaanayeen anfusahum nafahooda ammaanayaan bal ee allahu allah yusakii dahirayo man qof ayuu dahiraa yashaa-u uu doonayo marka adigu inuu alle ku taskiyeeyaa fiican in adigu is ammaanto isku dhejisa maaha walaa yudlamuuna la dulmin maayo dadka fatiilan la dulmin maayo qadra fatiilin liilan wax la eg fatiil waxaa la yidhaahdaa timirta qofku markuu cuno meesha ay ka jeexan tahay waxa ku dheggan ee sidaas markaad uga siibto ee aada arkayso dunta camal ah shayga dunta camal ah ee marka ku dhex jiro meeshay timirta ka jeexan tahay ku dhex jiro ee markaas saas fiiqdaba marka wax aad u yar wa aadna u jilicsanoo yar wa waa dun oo kale wa fatiilan naqiirna waxaa la yidhaahdaa lafta timirta dhabarkeeda godka ku yaallo god yar ood u malaysid yacnii cirbad camal inay geli karto yaa ku yaalla laftimireedka haddaad u fiirsato meesha kore godadaa uga yaallaan godadkaas naqiiraa la yidhaha ayb waxaa kaloo qur-aanka ku jirto waxaa kaloo ku jirta qidmiir fi suurati faatir maa yamlikuuna min qidmiir qidmiir isagana waxaa la yidhaahdaa laftimireedka korkeeda xuubaa ku dhahaaran marka timirta laga cuno xuubkaas marka haddaad saas u fiiqdo wax aada waxaa weeyaan aada u jilicsan oo u yar kaasna qidmiiraa la yidhahda marka qidmiir ma haystaanuu yidhi waxaad ilaahay sokadii caabudaysaan meeshana alla wuxuu leey fatiil wax la eg liilan wax la eg ilaahay ma dulminayo walaa yudlamuuna naqiiranna waa imaan doontaan ayb marka mubaalaga waxaa weeyaan wax yar hadduusa alla dulminin yani waxba ma dulminayo waay fatiilka wax ka yarna ma dulminayo xataa ayb undur kayfa yaftaruuna cala allahi alkadiba wakafaa bihi ihman mubiina undur fiiri kayfa sida yaftaruuna ay ugaga been abuuranayaan cala allahi alla korkiisa ay ugu abuuranayaan alkadiba beenta siday ugu abuuranayaan bal eeg oo fiiri wakafaa bihi wakafaa waxaa ku filan bihi bitaskiyati taskiyadaasaa ku filan ihman xagga dembiga iyadaa ku filan dembiga oo mubiinan cad iyadaa ugu filan undur fiiri nebi maxamedow kayfa sida yaftaruuna ay u abuuranayaan cala allahi alla korkiisa alkadiba beenta siday ugu abuuranayaan bal fiiri oo ay u leeyihiin annaga allahna jecelaya wax lamida ee ummaddan nebi maxamedna saa inay iska ilaaliyaan dad badan baad arkaysaa waxay haayaan male waxba ma sameynayaan annaga ummaddii nebi maxamedaan nahay bay iska leeyihiin wixii aan sameynaba waa naloo dhaafaa dhib male waa sida yuhuuddoo kale wakafaa bihi ay bitaskiyati taskiyadaasaa ku filan bihida marka waxaa weeyaan taskiyadaa damiirka oo u laabana ammaantaas ayb ama iftiraha in loo celiyo wakafaa waxaa ku filan bihi bitaskiyati taskiyadaas iyo is-ammaanidaa beentaa ku filan ihman min jihati ihmin bay ugu filan tahay iyaga dembiga oo mubiinan cad alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguut alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii miyaadan arkin uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey nasiibka oo min alkitaabi kitaabka ka ahaaday yu'minuuna xaalay rumaynayaan biاljibti iyagoo rumaynayo yu'minuuna xaal ay rumaynayaan biاljibti sanamka ay rumaynayaan wadaaguuti daaquudka ay rumaynayaan daaquud waa wax kastoo lagu xadgudbo qadarkii ou lahaa la dhaafiyo isagana uu raalli ka yahay wayaquuluuna waxay dhahayaan liladiina kuwii waxay ku dhahayaan kafaruu gaaloobay waa kufaaru quraysh ayay ku dhahayaan haa-ulaa'i kuwaana ahdaa toosnaan badan min aladiina kuwii ka toosnaan badan aamanuu rumeeyey ayay ka toosnaan badan yihiin sabiilan xagga jidka aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtay kacbu bnul-ashraf baa baxay toddobaatan nin isagoo wato yahuudda ka mida makou aaday dagaalkii uxud markuu dhacay kadib si ay quraysh ula bahwadaagtamaan markaasaa marka abuu sufyaan baa dejiyey isaga intii kalena qurayshtii kale ay ku degeen markaas yahuuddii reer maka marka waxay yidhaahdeen yahuudaa tihin idin aamini mayno idinkuna kitaabaad sheegataan moxamedna kitaab buu sheegayaa idinkaa isleh waa idinka baqaynaa idin ma idin aamini karno xilfi idinlama noqon karno arrintaanina inay makri iyo shirqool tahayna kama aamin nihin dayib haddaad rabtaan inaad nala baxdaan oo aan iskaalmaysanno labadan sanam u sujuuda nacam oo labadan sanam rumeeya sidii bay sameeyeen marka marka nimankii oo kitaab sheeganayay sanamay u sujuudayaan maxaa ujeeddadu ay tahay marka dantooda inay gaaraan bisay rabaan marka nimankaani marka waxaa ku jirta riqatu diin diin ma hayaan yacnii keliya un waxay hayaan bis iyagu unsay ku ahaa lahaayeen madax hadday keenayso inay asnaam caabudaan waa u caabudayaan waxay hayaan male markaasaa aayaddan soo degtay baqawi sidaas u tilmaamay ayb inta dambe wayaquuluuna liladiina kafaruuna abuu sufyaan baa kacbi ibnu ashraf wuxuu ku yidhi ninuu nin kitaab akriyaa tahay adiga oo nin aqoon leh baa tahy annagu annaga aqoon badan tahay annaga umiyiinaan nahay waxba ma naqaano annaga iyo moxamed yaa toosan uu weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi ii sheega waxaad samaysaan waayahay isaga marka ii sheegadaas wuxuu ka dhiganayaa nin wax fakaraayo oo mas'ale ku maqan in loo arkow rabaa waa khiyaano iyo shirqool markaasuu wuxuu yidhi abuu sufyaan annagu dadka xajka yimaadaan wax u qalnaa halo waxaan u qalnaa kursiyo waaweyn biyaan waraabinaa martida waa soornaa qofka maxbiis maxbuuskaa waa daynaa qaraabada waa xiriirinaa kacbadana waa kan waa camiraynaa moxamed ka waran diinkii aabbayaalkiisuu ka tegay riximkii waa gooyey xaramkiina waa ka tegayoo waa faaruqay ee labadeenna ayaa toosan idinkaa toosan uu yidhi marka isagoo marka aqoon leh inuu yidhaahdo qof kitaab yacni mushrig ah wathani ah iyo axad kitaab haysto oo weliba kitaabkiisu xaq yahay ou og yahay inuu yidhaahdo idinkan mushrikiintaa ka toosan kuwaas muslimiinta waa hagar iyo shirqool ayb hadda marka waxaad arkaysaa dadki un diinka dacni diin unbaa la raadinaa waqtigan zamankan aan joogno diinta islaamka unbaa meelo laga waxaa la raadinaa qallooc baa laga raadinayaa maanta dhan iyadaa la haysta meeshii wax yar hadday qof muslima oo wax yar ka hallaabo ad baa loo buunbuuninaa nacam boqolaal waxaa loo isticmaalaa idaacadi iyo warfaafin ee haddii marka mid cawaana oo aan diin lahaynna wax kasta uu sameeyo waa layska dhegatiraa kaanama inaynan jirin haddii marku wuxu ay tahay dad in loo danaynayo kaas cawaanka in laga qabtay ahayd ma la yeelayo saas laakiin meelahan marka afrikaanka qaar waxaa jiro ilmaha ay dhalaan cuno oo kaymaha ku jira nacam weligaa ma maqlaysid wax kuwaas liddi ku ah oo ka badbaadinaya ilmahaas ay cunayaan ma arkaysid nacam meeshii maanta dhan marka waxaa la daba taagan yahay ragga iyo dumarku waa inay ay sinaadaan dhaxalku waa inay ku sinaadaan goobaha shaqada waa in lagu sinaado awaamirtaas unbaa la bixina nacam war midkan marka haween iyo ilmaba aan waxba ugu oolinaya diinka aan haysanin iyo muslimka yaa fiican haddii la yidhaha kuwa kuwaasaa fiican ay leeyihiin kuwaanaa xun nacam muslimkaanaa xun adduunyada dhib unbay ay keeneen ay ku leeyihiin nacam waa middan un oo kale nacam ayb alam tara ila aladiina kuwii miyaadan arkin utuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey min nasiibka oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday yu'minuuna way ruma xaal ay rumaynayaan biljibti ay rumaynayaan jibtiga marka macaani badan baa ku jirto waxaa lagu macneeyey asanam sanamka waa lagu fasiray ayb abu cubayda macmar bnu lmusanaa wuxuu yihi kullu macbuudin yucbadu min duuni illah waa wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo waa daaquud cumar wuxuu yihi ajibtu sixru jibtigu waa sixirka marka yahuuddii waxay rumaynayaan buu leeyahay yu'minuuna biljibti sixirkay rumaynayaan ayb sixirkana dad aad u isticmaalo wey wadaaquutu daaquudkana ibnu cumar wuxuu cumar wuxuu yidhi ashaydaanu waa shaydaanka shacabi iyo mujaahidna sidaasay ku tageen wa qiila waxaa la yidhi aljibtu alawthan waa asnaamta wadaaquutu shayaadiin lawthan sanam kastaana shaydaanaa jooga marka adu macaanidaasaa lagu macneeyey xadiidna wuxuu ahaa abu daawuud oo warinayay alciyaafatu waatarqu waadiyaratu min aljibti alciyaafatu faalka faalka la dhigaayo faalka iyo wadarqu shimbirka la eriyaayo shimbiraha la kicinaayo wadiyaratu iyo baasaysigu min aljibti bay ka mid yihiin jibtiga sanamkay ka mid yihiin ama shirkiga ciyaafada marka waa dambaska ama carada dadka wax ku dhigdhigo oo faalka dhigo darqiguna shimbirka la kicinayo xadiidka abu daawuuda wariyey diyaraduna waa baasaysiga waxaasoo dhan marka jibtigaa lagu fasira alcumuum waxaa weeyaan un khuraafaadka waxyaabahan marka khuraafaadka oo dad badani ay ku lug go-an yihiin in la rumeeyaa ma aha yuuminuuna xaalay rumaynayaan biljibti sixirka amase biljibti sanamka iyo wadaaquuti daaquudka daaquudkuna waa facaluut wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyana waa ayaa la yiraahdaa ama wax kasta oo ilaahay sokadiisa oo la caabudo waa soo marnay wayaquuluuna waxay dhahayaan liladiina kuwii kafaruu gaaloobay bay waxay ku leeyihiin haa ulaa'i kuwan yaa ahdaa toosnaan badan min aladiina kuwii ka toosnaan badan aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jidka ayay uga toosnaan badan yihiin ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lacanahumullaahu alla ou lacnaday waman axadkii yalcan ou lacnado allaahu alla ou lacnado falan tajida heli maysid lahu isaga nasiiran mid u hiiliyo u gargaara heli maysid qof alla uu lacnaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed